wanaagsan dhegaystayaal barnaamijka cawayska washington ee caawana waxaan idinku hayaa ari lagu raaco helicopter iyo sidoo kale geel aanay cidina lahayn oo looga maaran la'yahay magaalooyinka waaweyn ee dalka austraeliya waxaan sidoo kale barnaamijka cawayska washington ee caawa idinku hayaa waa qayb kale oo xiise leh oo ka mid ah waraysiga fanaanada weyne hibe maxamed hibe nuura waa caawo iyo cawayska washington aan ku bilaabe dhegaystow bal waxaad qiyaastaa laba dal oo derisa oo ku yaala cirifka ugu shisheeye ee koofureed ee adduunka oo labaduba ay soomaali badani ku nool yihiin mid ka mida labadaasi dal waxaa laga helaa qoraxdii oo kulul hilibkii iyo caanihii geela iyo weliba qaadka dalka kalena beriga iyo biyaha webiyada ma lahan wax dadka qaniina amaba qooma cabdisalaan hereeriha ayaa booqday labadaasi dal waxaana uu london ugu warramay waryaha v o a ridwaan xaaji cabdiweli ridwaano labadaa waddan waxa weeye cirifka ugu shisheeya ee koonfureed ee adduunka new zealand markaad joogto de waxbaba kaama dambeeyaan oo waxaad odan karaysaa aakhira duniyaan tegey ama bilowgii adduunyada marka ay ku jiraan isniin oo kale xaggaa waxaa laga yaabaa yurub oo kale ama waqooyiga america in weli axadii lagu jiro oo meelaha qaarkood afar iyo labaatan saacadood iyo ka badan ayay adduunka ka horeeyaan taas waa new zealand new zealand waa tii soomaalidu ridwaan odhan jirtay ninaan dhul marinay dhaayada horta tii oo asala oo runa baa soo arkay weligay iyo allahay kuma seexan kumana soo toosin waxaad tegi doontaa meel ridwaanow haddaad ayada seexato waxaa layaali wax ku qaniina ka bilow quraanjo jinac diir qorato badda hadaad haddaad webiga gasho iyo xaas waxaa layaaliya wax qof binaadama qaniina cabdisalaan waxaasoo noolaa miyaa la sumeeyey markaa ridwaano kollaba saynisahanadu wuxuun bay ku sheegi lahayn laakiin asal ahaan iska daa waxaan kale aynu ka hadlayno markaan la sheekaystay dadka nawriga ah ee asal ahaan waddankaa loogu yimid waxay ii sheegeen xitaa adiga iyo lo-da oo maanta waddankaasi uu aada iyo aada caan ugu yahay oo waddamada ugu waaweyna dabadda u iibgeeyana uu ka mid yahay ingiriiskaa keenay riyuhuna cidimo laho ayadaasay iska ordaan wax dhaqda ma leh inkasta oo manaafacaadkooda dee la ogaaday iyo hilibkooda wanaagiisa oo dadku iminka ay cunaan taasi waa new zealand oo la ii sheegayna in waxyaabo kale oo ay ka shabahdo australia ay jiraan oo tusaale ahaan qaadka oo kale la ii sheegay inkastoona anigoo arag in meelo uu ka baxa ay jiraan
arinta australia bal
taasaan kugu yar haysa waan u malaynaya australia ridwaanow horta sidii wadankii oo kale ayaad shaad keliya ku soconaysaa shaad keliya qoraxdu waa sidii caadiga ahayd ee dhulkii lagu yaqaanay meelaha qaar xitaa siigadii casayd marka wakti kastaa mise waa waa xiliyada qaarkood qabl fara badan oo lagu yaqaano wadamada yurub ama waqooyiga america ma lahan ma jiro marmar baa laga yaabaa sida de afrikada bariba ka dhacday inaad fanaanada yar ubaahato meelaha qaarkood ma waxaad ka warantaa ridwaano adiga qudhaadaan ku weydiiye wadan ay isu raaceen haddaba qoraxdaan kuu sheegayo iyo hilibkii iyo caanihii geela iyo weliba qaadkii inkasta oo baryahan dambe qaadkii uu soo yaro yaraanayo sidii hore aanu ahayn oo markii soomaalidii ay dhibaato ku noqdeen miyaa lama mamnuucay ma lama mamnuucin ridwaano lamana mamnuuci karo oo dee si caadii wadanka uga baxa meel kastuu ka baxaa meel kastuu ka baxaa laakiin dadkaa guryaha ku horbeeran jiray haye dabadeedna markii soomaalidii khaati bilahi la iska taagay ee kolba islaan iyo oday yara cadceedsanaya ama laydsanaya dusha kaga soo dhaceen laga soo dacwo ayaa dabeedna dawladda hoose ay kula talisay in la iska gooyo ma guryihiibaa loo dhacaya si jaad loo hela guryaha loo dhacayaa maaha dhowr guri baa loo dhacaya weliba markaas soomaalida waxay ii sheegeen inay door bidaan xilliga habeenkii oo guryaha u daataan dabadeedna markaasaa mararka qaarkood ay lagu soo daynaya isagoo sidaad raadinaya ey baa daba ordaya.
dabadeedna markaasaana u joojin macaa eyga ridwano laakiin waxa cajiiba Cajiib.
geelii haddaan kuugu noqdo Hmm.
musmalyuun eh, geela ayaa horta jooga eh, oo ku nool wadanka australia musmalyuunka intiisa badan cidimo leh cidimaanay lahaanna aan kuugu daree haa intuu dhibaato ku noqday eh, isagoo dee aada u shilshilis marka duurku isaga nool yahay duurku iskaga nooliyo dabeedna markuu een, duurkaa iyo dhirtii iyo biyihii iyo wax isku goosto waana keenii kuruska keliya lahaa ayaa dabeedna mararka qaarkood degmooyinka ay dadku yaalaan buu dhibaato ku noqdaa ee isagoo raxanraxanoo yaacayuu soo maraa dabeedna dawladdu iminka dhowaan contract baaba lagu bixiyey in la laayo ee khaasatan kuwa magaalooyinka kusoo dhowaada ee ridwanow Ma geelii baa la laaynayaaba geeli baa inta la laynaya weliba lacag lagu bixinayaa Ee, boqol iyo konton kun oo halaad ayaa dhawaan la laayay baa la ii sheegay ridwano war anigo dadkana dhegaysanayo hadday waxaan maqlaan cabdisalaan way muraado dilaaci lahaayeen kaaga sii darane Mm.
ee, tara iyana wax laga sii muraanodilaacaabaan umalaynayaa Mm.
boqol iyo kontonkaa kun ee halaadee la laayay waxaa lagu bixiyey lacag dhan koob iyo toban milyan oo dollarka australia ay dawladdu ku bixisay laakiin ridwano maadaama imika adduunyada meelo fara badan aan kaa dhexgalay haddii waxaasoo lacaga ay ku bixinayso een, sidii loo khaarijin lahaa loo dili lahaa hay geela.
hay hay dee may markab ku guraan oo soomaaliya geeyaan
waaban horta eh, kula kaftamay nin een, geel jiro australiana oo magaalada bert meel duleedkeeda geel ku haysta oon ku idhi ma dee xaggayga isu soo yaro dhaafisaan annaga aan ka daylinayni dabeedna wuxuu yidhi horta soo qabashadooda ayaaba kharash badana sagaal boqol oo Waaw.
dollar bay ku kacdaa in neefkii geelaha lasoo qabto uu baharoobay isagu ninkaa kuu sheegaya sagaashan halaad buu leeyahay sagaashanka halaad caanaha Mm.
baladu ridwano geeli oo mishiinlisaya ka war oo yuu ka iibinaya haddii geeliiba la laaynayo wuxuu ka iibinayaa dadka dee geela iyo shuqulkiisa yaqaanee soomaalidu ka mid yihiin carabtu ka mid yihiin Ah.
iyo dad fara badan oo imika faa'iidada caanaha geelu oo soo iyo baranaya.
hilibkiisu ay leeyihiin bartay Mm.
En, ridwanow waxaa iga siyaabiyoo kale Hmm.
litirka caanaha geela afrikada bari saddex dollar baa la siiyaa meelaha shan iyo labaatan dollar shan iyo labaatan oo dolar lacagta australia waa lacag eh, labaatan dollar oo maraykana ayaa literkii lagaa siinaya war walle waa qaalay oo marka caanaha laakiin ninku wuxuu ii sheegay inaanay iyadoo saas haddana iska ka bixinin oo iibsada fara badan hawl oo fara ka jirin.
badanna ay ka gasho Aha.
ee dad fara badan oo ka iibsanaa aanay oo kaalay jirin haddii dalkaas uu deris nala ahaan lahaa ka war haddii australia iyo soomaaliya ay deris ahaan lahaayeen maxaa dhici lahaa talo dee waxaan u malaynayaa soomaalidu waa kuwa geela kala qaadi jiray inta dooye la fulaan laga soo dhici laaban male weliba ragaan ogahay Marka- ayaa kasoo dhici laa laakiin ridwaanow markaasaa loo mahadcelin lahaa weliba laakiin em, ma aha em, geeliyoo keligi Mm.
inuu yahay eh, dee duurjoog Hmm.
riyihii oo iyaguna ciidaa ka badan ayaa sida new zealand oo kale iyaguna duur jooga oo oo dhaylada dabeedna haddaad qof casunto Mm.
waxaa suurtagala inaad dee mid soo dilato oo dabeedna intaad soo dabato aad dabeedna maaragtay ka noolaataan mararka qaarkood marka lasoo dabaalayana ridwano Hmm.
halkii aynu inagu ciyaalka uga diri jireen loodhan jiray aniga soo dabaalo dee soo celi soo celi haa Eh, helicopter ba ridwano lagu raacaa walle
Eh, dee maadaama labaatan kun oo neef uu yahay haa qof keligii ma soo celcelin karo marka helicopter baa lagu soo dabaala
walle sheekadaasi cabdisalaan iyo ridwaan xaaji cabdiweli dhex maraysay waxay si dhab ah iigu sawirtay mahmaahdii soomaalida ee lahayd baadinimaan lahayn bay ag taallaa weli waxaad la socotaan barnaamijka caweyska washington ee laanta afka soomaaliga ee v o a
عقلي ونفسي إتالي روك الرؤية الفليقة فليقة وفي الصلاة عقلي ونفسي إتالي روك الرؤية الفليقة فليقة وفي الصلاة intii nila socotay barnaamijkan caweyska washington waxaa labadii toddobaad ee lasoo dhaafay qaybo idinka maqashiyey waraysi aan la yeeshay fanaanada caanka ah ee hibe maxamed hibe nuura waxaan caawana barnaamijkan idinku hayaa qayb kale oo ka mid ah waraysigaasi waxay caawa hibe ku bilaabaysaa riwaayadii saddexaad ee ay ka qayb gashay ee ahayd ninkii hadimo taliyow adiga u halisa waxaa la odhan jiray ninka hadima taliyow adiga u halisa waana dhaqanka hadraawi ma jeclayn dhibaatada iyo hadiimadaynu dadka nafsi ka galaya nin jecel maahayn waa gartay marka riwaayadiisa magaceeda waxaa la odhan jiray ninka hadima taliyow adiga u adiga halis- u halisa laakiin riwaayadan een, kale ee xasan waxaa ku jirtay ha, taasay ku jirtay een, iminka waydinka dhalinyarada maanta yidhaahda ma ogtahay barnaamijka cusub haa waxaa ku jirtay in geedahan la jaraya xataa ku jirtay wuxuu yidhi geed madiixaayo ubax iyo mankiis iyo maadhkiisa loo bogo oo midhaha saarani dunida uma good yahay oon diba magoolayn maangaab hadduu jaro miisaanka saaroo yaa garan magtiisa waaw wuxuu yidhi dhallinyarada maantee muudsada dhunkaashee dhacartu u macaan tahay dhallinyarada maantee malabku u qadhaadh yahay murtidii afkeeniyo dhaqankay malmalayaan maatida kacaysaay wax macaan hamoodina ama mahdigii hamoodina marka mar walba dhallinyarada joogta canaanteeday leedahay tii shalay baan annagu ahayn ta maanta ad adigu caashay tahay berinta soo socotun baad adna canaananood o dhan sax ma iidin marka canaanta xilli canaanta ugu badan ee xilligiina taagneed maxay ahayd maxaa Eh, laydinku dhaliili jiray eh, waxaa ilaa la- dhalinyaro soo kacdo ee toosan qoladiina baa uga annaga tegaya.
naga horreysana dhashay ee maaragtay dowladnimada dhalisaana haysato ole annagu calankii baan dhalinay leegaanu ahay intanaanu qabanay ee maxay dahay snl baa lana odhan jiray u s b baa lana odhan jiray in howlaan soo gallay xorriyad baan dhalinay maxaa tartaan baa lanagu lahaa Haye.
ta annaguna idinkaan idinku lahay maxaa tartaan Waxa- idinkuna kuwa imika toban jiradii markay labaatan gaaraan iyo soddon unbaad ka odhanaysaan fankiina iyo jiilkiina hibay waxaan u malaynaya inuusan dhaliilba lahayn mar haddii dalka intaas aad soo gaarsiiseen oo tale iyo tusaale aad isugu darteen maxaa laydinku dhaliilaa talo wallaahi dee waa- mar walba waktiga taagan waa laysdhaliilaa haye hay heesahaaga aad qaaday markaad dib u milicsata hibo heesahaad isleedahay dadku inay dhegaystaan oo ay wax ka bartaan bay ahayd maxaa ka mid a horta anigu cashay heesi waan iska daayey inaan ka hadlana ma jecelin laakiin midhaha waan sheegi karaa waxaa imika aan sheegay oo dhan in wax laga barta weeyaan heesta asluub oo kale markaad lahayd ta sida weg weey caqligii wanaag wanaagsan iyo taalin uu ka roon yahay Ah.
haa waa ruwaayadii shabaal naagood bay ku jirta xasan sheekh muumin haahe
Thank you. Thank you. عقلي ونفسي يسالي لو كرري لحي فليبا فليبا وفي الصباح عقلي ونفسي يسالي لو كرري لحي فليبا فليبا وفي الصباح Yeah. Thank you.
markaa hibo heesihii waad joojisay oo sida muuqata ee, laakiin suugaantaan u wareegay hadda inaad maansooyinkii tiri kama bixin haade waa in dareenka igu jiraan iska soo saaraa mar walba waxyaabaha aad aadka u xusuusan karto Een, waxaan ogahay inta badan dadku markay magacaaga maqlaan dad badan oo soomaali ah kuwa fanka dhegaysta ee fanka yaqaana ama heesaha dhegaysta markay magacaaga maqlaan markiiba dareen gaar u geliyaa anigaba haddaad igu darto haye maxaad u malaynaysaa dadka bulshada adigu ku dhagaysta inay kugu jeceliye wallaahi anigu nin baan hadal weyn ka qoray soomaaliya intuu aad meel laygu casumay aad igu qiroodaybu mikrofoonka intuu qabsaday buu yidhi hibo bulshada soomaalidu iyadu inay kelideed jeceshahay bay ismoodaa waxa lagu jecelaaday hibo iyadaa bulshada soomaaliyeed jecel marka markhaati buu i furay anigaa jecel de marka jacaylkii aad bixisaa kugu soo noqda haa anaa jecel marka iguna way jecel laakiin qofka aan kuba aqoon sida anigoo kale markaan hawada un kaa dhagaysto ama dadka hawada un kaa maqla een weligood ku arag ee dabeecadaadii dhaqankaaga adigoo riwaayad ku jilaayo ila riwaayaddana waa jilliin oo wax la jilayo waxaa laga yaaba inay inta badan wax kale ka turjumayso adigii beydkaa laguu dhiibo ama qaybta aad uga jirta laguu dhiibo Waa run.
marka qofka sidaas un hawada kaa maqleen kuba arag muxuu ku rumeeyaa inuu jacaylkaaga inaad dad jeceshahay waan kugu oo soo sama- celiyey caashaay ninkii haddaan ka hadlayey bal adigu aad ka u noqotid adaa weriye caanee maxaad adigu igu jeclaatay
heesahaagaan aada u dhegaysan jiray fariimaha heesahaaga ay gudbinayaan iyo muuqaalka iyo qaabka iyo wax badanoo wada socda oo i- in kaloonan garanayna ilaahay uuna ogyahay bas soomaalidana waa sidaas unbaan ayaan jeclahay qof waliba si si ka- siday laakiin badan ay igu yidhaahdaan waan u fiirfiirsada hadaladooda qaar waxay yidhahdaan wadaniyad baa tahay qaarna waxay igu yidhaahdaan soomaalida oo dhan baad in maxay daan wada jeceyshood wada ammaan gelisaa isku maslaxdaa laakiin aanaad kala dilin qaarna way igu yidhaahdaan qaarna waxay igu yidhaahdaan codkaaga oo aan noociisa la heli karin baan kugu jecel lahay Dee waa iska un qof walba siduu doono qof walba siduu doono u bixiya marka taageerada iyo fanka waxa cajiiba hiba Ah.
een, markii aad fankii aad ku dhex jirtay hoboladii waa beri kaalin muuqataad ku lahayd markaan dambe lasoo qaxay dalkii lagu soo ka- la- macnaha lagu soo kala carare qurbaha la yimidna weli heese badan heese kaloo badan baad qaaday oo aada u qiimo u leh waxaan xasuustaa hees markii ugu horreysay ee aad dibadda ka soo qaaday anigu aan maqlay waa heestii kolley anigii igu horreysay ee aad ka soo qaaday meelaan gudaha soomaaliya ahayn aad ka soo qaaday gudaha soomaaliya timid oo iyana ka hadlaysay ragga iyo haddaan hadda iyo hadhowtaba ahaada nafku u ku hanuunsan hanuunsan halyayga wadnaha harsada saas ku bilaabanaysa haa marka heesahaasi xaggee kaa soo galeen iyago heesahaasi in nin la yidhaahdo barafiidow baa horta beedka koowaad sameeyey haye labada baydee dambana anigu aniga baryaha dambe iska noqday maalifka oo anaa ku daray marka isagu wuxuu sameeyey beydka ugu horreeyey barafiidow waa maalif weyn oo caan oo aan aad u jeclay waana salaamaya anigoo fursadda ka faa'iidaysanaya wuxuu yidhi halyayga wadnaha harsada oo anigu waan ku hanweyne haye haddaan isu kaa hibeeye ood hogaamiye ii ahaato ha haddaan hadda iyo hadhowtaba ahaado nafku hanuunsan a amaad harka iga baydha hadima ragga lagama waaye waa garta Halyayga wadaha harsadow, anigu waan ku hanweyne. Haddaan isu kaahibeeyo ood hoggaamiyey ahaato. Haddaan wadiyo halbowra dhexdooda hadhkaaga wada. Armaan hadda iiga baydha, hadima ragga lagama waaye. armada hamigu abuurta hadhownay hanaani weyda jirtaanyadu amay hadhowdo haddaydow sababahaata hoostayda anoo ka fiigayn hubsiyo halbaa la siisaa hoostayda anoo ka fiigayn hubsiyo halbaa la siisaa inaan isku kaaleeyay iyo inaan cajaqa la kalaadhoye tan kuugu hagaagay ii sheeg tan kuugu hagaagay ii sheeg tan kuugu hagaagay ii sheeg tan kuugu hagaagay
marka aniguna beydad badan oo kale aan ku daray dee adiga iska dhegaysan doona waxay ku jirtaa haye wa- Haan.
waxaan ku dhagaystay had kastaba jacaylkaad lahayd way hayaanna wuu ihaleele aniga Oo- kaan ku daray hay oo- heliyo anna wuu ihaleelay oo waa sida muuqata waa qof Haan, jacaylkii loo haan.
keenay halkaas ka qaaday laakiin Haan.
haddana shaki qabta hadiyad markaas- mar kastaba haye shaki shakiga markaa taagan ama aad qabtay muxuu ahaa waa ka had iyo goor ilaa maalintaan fanka bilaabay ilaa maanta rag iyo rag- dumarka u dhexeeya haye iyagoo isjecel baa la kala shakisan yahay wuxuu qof waliba wuxuu isleeyahay ama harka kaaga beeraa markaad isu- isu dhiibto haa.
ee aad jecelaato ama Haa, iyo- yani shakiga ka u dhexeeya wey rag iyo dumar ila dhinacaaga oo hubtaa dhinacii kale yaa kaa qof hubay, waliba dhinacii dhankiisa hubaa rag iyo dumar markaa shakigan wan- weligiina wuu jiraa ilaa maalintaan banka soo bilaabay ilaa maantan wuu jira
harkastaba kalgacaylkaad lahayd way hayaa ihelyo annaw iheensaye haddaan hadda iyo hadhowtaaba ahaada nafu xanuunsan haddaan harkastaba hibaa qawadnahab ku habo kalgacayl ku horan armadi hilowganiyo hadeertaayo hilmanta hadalkaadi leeday markuu ihaleelo caashiqu armaan heegada iisa saarta haddaan hoy wada habaysano armaan keliga ii u hoyda hooskayga anoo ka fiigay hubsii oo halbaa la siista hooskayga anoo ka fiigay Ofsiro halbalasista inaad hawan kaba u tahay habeenkiyo inaad ahaytu anad huri karaynin keenkugu hagaaga labada keenkugu hagaaga labada
guud ahaan barnaamijka cawayska washington ee caawar intaas ayaan ku soo koobaya intaan mar kale kulmayno waxaan dhammaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo
Hanadow habrtanaad dambaan ka helow sada inadii hanweyinte hayeeshe hogaan tusaalihii hore hordhiciya hadalkayda iska hilmaan haddii adankii haddaan isuri weynow nahanay laba iskooda ududka ka kacay ka halisaliya ka hiro hadalladooda beenta hoostiisii dhexdeena ee hore himiladeeni baa hagoogtay haddaan hawlka dhowra caashaqa hantaa qaba gaadhi mayso hawrartan haddii haddaanan hibanayno